المرسلين سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب القسم بين الزوجات وبيان أن سنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها هذا كني باب بيان القسم وحوب بيسن يهي بل عدينتي يك هذا الكي حكمي qasmiga iyo qeybta ama qeybayna zawjaati dumarka dhexdooda dee bal markaa waxa la wixii dee ninkan xaggiisa kaba imanaya ama hooyasho ahaa ama wax kalea imika waa hooyashadiia loo qeybinaya mid kasta nasiibkeedii oo tii kale ay ula siman tahay la siinayay iyo wa bayaani anna sunnata waxaa kaloo u baabaysan yahay caddayntii la caddaynaya sunnu inuu yahay an takuuna likulli waaxidatin mid kastaba inuu u sugnaado laylatun habeen maca yowmiha maalinteedii kole maalintana tabcay u noqonaysaa maalintii habeenkaasna ay la jirto oo qeybta dambena walow dee uu ka badin karo ruuxu laba habeen saddex habeen uu ka dhigi karo haddana si rasuulkii ilaahay ba yeeli jiray ay noo soo socota inuu ay sunno u yahay in marka la eego xagga waa habeen seexadkan dee uu iyagii guryahooda uu joogayo in mid iyo midiiba qeybteedii uu kaba dhigo habeen iyo maalin si aanay haddii weliba afariyo ay yihiin bal maalan aanay muddadu usii dheeraan oonay usii badnaan hadduu saddex iyo ama wax habeen ka badan kaba dhigo bal umuurahaasuu baabuu yahay xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna shabaabة bnu sawari qaala xadaثna sulaymaan bn اlmugiirati can haabiti can anasi qaala anahu qaal wuxuu ihi anas baa yidhi kaana lilnabiyi salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay waxaa u sugnaa tiscu niswatin waa sagaal dumara waa intii cismadiisa kuba kulantay waana intii uu kaba uu kaba dhintay rasuulka ilaahay ama kaba wafaaday waayo kuwa dee xayaatadiisii dhintay way jireen oo sagaalkan dee waxa weeyaan dheer khadiija bintu lkhuwaylid oo iyadu dee marka aanu cid kaleba la qabin zaynab bintu khusayma oo iyadana kollay sanad kumay gaadhin rasuulka ilaahay agtiisa madiine intuu joogu guursaday umalmasaakiinna waa la odhanayay maymuunana xagga hooyey ka walaalo ahaayeen marka iyadu haddana waxaan filayaa sanad may buuxsamina way dhimatay oo kale oo iyaduna rasuulka ilaahay zaynab bintu khusaym maa zaynab bintu jaxsh bal markaa laakiin intani waa intii markii dambe isku soo gaadhay rasuulka ilaahayna iyagoo noolba uu wafaaday sagaal baa u sugnaa saan ognahayna rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh khasaa'is buu lahaa waxyaalo isaga takliif siyaado oo laba saaro dadku aanay laba qabin oo dee markaas dee culimmada qaarkooda umuuro isaga waajibku ahaayo tiriyaanba dadka aan waajibkuba ahayn iyo umuuro isaga loo fudaydiyey oo bal maalan tani ay kaba mid tahay kolley iyadoo taasna ay xikan badan iyo masaalix badan ay kuba tacalluqaysay bal waxyaalaha dadka kale looga baqanayo ah ee markaa uu haweeney wax ka badan qabo inaanu cadaalad dhexdoodii falin oo se ilaahi wain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxidatan cadli haddii aa ka baqanaysan inaydaan cadaalad iyo si dee aydaan u simin xuquuqdii mid keliya kuba gaabsada isaga taa aamin baana looga ahaa oo intan iyo in ka badan iyo dee bal maalan taas hadday tahay waxa weeyaan qasmigii habeennimo iyo hadday xuquuqdii kaleba tahayba isaga rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh cadaalatan buu kula cadaalad dhan buu kulaba dhaqmayo aamin baa loogaba ahaa bal markaa umuurahaasna way jiraan ee rasuulka ilaahay baltan waa khasaa'istiisii waxyaalihii loo baneeyey bal taas bay ahaydba kolley culimaduna khaasatan shaaficiyadoo kale kutubtooda fiqiga umana jeedo dee kuwan koob kooban ee kutubta fiqigae waasica markay khasaa'ista rasuulka ilaahay kaba hadlayaan inta badan iyadoo mala baabka nikaaxu uu ka badanyay meelaha kale waxay ku ururiyaan oo hadalkooda uu yahay kitaabu nikaax bilowyadiisan iyobay soo dhigtaanba waana kutubta fiqiga waasica kutubta kutubtii lagu takhriijiyey axaadiida saxaaf ibnu xajar talkhiiskiisa iyo dee kuwa laba midkiina kolley umuurahaas iyo bal wixii ka soo arooriya wixii aan kaba soo aroorinayo adiladeeda iyaguna halkan baa laga dayaa markaa kitaabu nikaax baa lagaba dayaayo kolle xaafid muxajarna umuuraha waa wada takhriijiyaa sharaxa raaficiya way kuba soo arooray khasaaistii bal wax sugan iyo waxaan sugnaynba in waxaa kaloo dee bal maalan iyadna halkaa kaga hadlaa si fatxubaariba ugaba hadlo rasuulka ilaahay dumarkiisan iyo bal xikamtii kuba sugnayd oo ilaa tobaneeye ay gaadhsiiyeen bal barhkoodna aan yar ishaari doono xagga banaynta loo baneeyey dumarkan dee waxa weeyaan tan intan inka badanna way u banaanaayeen waa intii markaa agtiisa kuba sugnayde fa kaana wuxuu aha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh idaa qasama marka uu qaybiyo baynahuna dhexdooda ujeeddadu qaybinta halkani waa tii imaka seexashadii iyo hoyashadii habeenkii oo markuu dee in isleeg buu kaba siinayay midba habeenkeeda uu siiyo laa yantahi ma gaadhahayn ila almar'ati aluulaa haweenaydii hore tii uu kuba bilaabay ilaa fii tiscin ilaa bacda inqidaa'i tiscin sagaal habeen markay dhammaadaan mooye oo dee markay sagaaliyiin midba habeen iyo maalin gurigeeda uu joogayo in tii koow markii ugu horreysay uu kuba bilaabay kol hadday sideed kale ay jiraan ee markuu sideeddaas midka iyo habeenkeediiyo maalintii siiyo waa habeenka sagaalaad ee kale ayuunbu kuba soo noqonaya ama markay muddadaasi dhammaato oo dee waxa weeyaan waa soo wareega uu soo wareegayo mid kastaa nawbo ay leedahay tii hore wuxuu ku soo gaadhayay uun dee ina sagaal bay ahaynee sagaal habeen fakadna waxay ahayn dumarku yajtamicna kuwa kulmo oo inay rasuulkii ilaahay bal midiiba calal aqal sideed habeen buu gurigeedii ka maqan yahay way kulmayeen kula laylatin habeen kastaba fii beyti latii tii gurigeeda yaatihaa u imanayo ta habeenkaa rasuulka ilaahay gurigeeda u hoyanayo ayay dee malaa waa lagu caweyn jiray oo dee iyadu taas bay isugu iman jireen halkaas oo saasay ahayd fakana fii beyti caaishata rasuulka ilaahay markaa habeen habeenada ka mida wuxuu ku sugnaa gurigii caaisha bal iyada inta kale xadiidka waan sii wadi doonaaye dee kolley xadiidku qasmigii aayad qur-aana inoo dambaysa culimada kala duwana ay kaba qaateen rasuulka ilaahay qasmigu isaga waajib inaanu ku hayn waajibu inagu inagu yahay ruuxii haweeney wax ka badan qaba inuu u cadaalo falo oo u simo bal wixii ay u suurtogelaysay inuu simo uu simo ay kaba mid tahay dee habeenkii dee ama dee guriga intii lagaba joogayay midi habeen iyo maalin ha ka dhigo laba iyo de ha ka dhigo saddexeen ha kaba dhigo ee bal intii uu simoonu mid aanu u kala badin isagoon eegeyn tanaamin weyne ah iyo tanaamin yaro ah tanaa cusub iyo taas waayo dee intii ta cusub la siiyeyna waa tii aynu casharkii kan ka horreeyey kusoo maray oo hadday bikri tahayna waa toddoba habeen haddii ay sayib tahayna waa saddex habeen wixii intaa ka badan ka dambeeya iyada habeenkeedun bay leedahay tii imaka inan tahaydee uu soo guursaday iyo tii uu sanadaha badan qabay isku inun bay leeyihin habeenkoodun bay leeyihiin kol haddii intii zafaafku uu dhammaado bal taas bayd ee laakiin rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddii aan nidhaahno xataa qasmigu waajibkuma aha haddana rasuulka ilaahay waa ilaalin jiray aadna waa u ilaalin jiray bal isagoo xanuunsanayo culus oo bal matalan waa markii aanu xanuunkii aanu kaba kicin aan soconba karayn in garbaha la qabto mooye ayuu haddana ilaahay markii dambe u idmeen bal meel intuu gees u dhacayo inu aqalun uu joogo intii horena kolba isagoo garbaha la garbogalaynayo ayuu kolba guri tegi jiray oo waa rasuulka ilaahay cishradii sii fiicnayd iyo bal matalan makaarimtii akhlaaqdiisa haddii aan nidhaahno qasmigu waajib kuma ahayn bal markaa qasmigu ruuxii dee zawjo wax ka badan lahaa waajib buu kuba yahay waxaana halkan shaarixu uu dee u leeyahy waa imaam nawowi ruuxa waxaa u bannaan inuu qasmigii ka dhiga habeen habeen macna alla buu leeyahay saddex buu leeyahay afar buu leeyahay dee inta innaga inooguba badan midba habeen uu ka dhigo ujeeddadu markaas dee habeenunbuu guriga joogaya maalintiina habeenkay tabac u tahay in marka dambena waa kusoo wareegaya waxaa kaloo u bannaan labalaba inuu ka dhigo oo midba qasmigeedii laba habeen uu ka dhigo waxaa kaloo bannaan buu leeyahay alaaan alaaan saddex saddex inuu kaba dhigo oo saddex habeen gurigan joogo gurigii kalena saddex habeen joogo laakiin hadal buu raaciyey imaamku oo hi walaa yajuusu aqalu min layla walaa yajuusu siyaatu cala halaaa ilaa biridaahuna hada huwa saxiixu fii madhabina waa madhabka shaafici qowlka saxiixa ah ee lagu fatwoodo habeen in laga yareeyo maaha oo hadduu yidhaaha tanna gelin baan la joogaya tanna gelin mee taas maa habeen hala buuxiyo buu leeyo in laga yareeyo habeen qasmigii ma banaana soo kaba cabiray dee shaaficiyada agtoodan qowlka saxiixa wuxuu leeyahy saddex in laga ziyaadniya ma banaano dee uu yidha afar ama shan ama toddobaad baan halkan joogayaa iyada taasna oo in laga ziyaadiya allahuma wuxuu leeyahy ilaa biridaahuna waa hadday dee iyagu ogolaadaano inay xaq bay leeyihiin waana xaq iyagu ay leeyihiin ay raalli ku noqdaan waa sax haddii kale bal intaas in laga ziyaadiya maba banaana bal taas iyada waa mid arrin kale oo in imika halkan waana t dusha sana dhigtayba oo likulli waxaytin layla maca yowmiha oo kaba cabire haddii bal matalan habeenkii dee isagaa qasmiga asal u ah dadka weliba dee maalintii shaqeeya habeenkii kolle guryahooda u soo hoyanaya ee haddii uu bal matalan qasmigii uu habeen yahay maalintiina habeenkaasay la socotaa maalintaasoo dhanina habeenkaas bay tabac u noqonaysaa waxaana uu halkan yidhi waa hadal muhimana ويقسم للمريضة والحائض والنفساء لأنه يحصل لها الأنس بها ولأنه يستمتع بها بغير وضع من قبل والنظر واللمس وغير ذلك de waxaa dhici karta ruuxudu islaatani way xanuunsanaysaa bas aqalkii kale iskaba joog tani habeenkan daahir ma aha xayd bay leedahay bal markaa tii kale ee daahirka ahayd gurigeedii joog tani waa umul bal intay umulbaxaysa xaggii kale ku maqnayo wuxuu leeyahy mid kasta xaqeedii way leedahay qasmigeedii way leedahay tii iyadoo xanuunsanaysay tii caadada lahayd tii iyadu dhashaya umushahayd ee bal nifaaskii lahayd intiiba daynay arrinku ma aha uun jimaacun arrinku ma aha qasmigu hoyashadan wadajooggan unsigan istimtaacii kale iyo mubaasharadii kalena dee wax wada bannaan bay ahaydba bal markaa inay tan ma aha qasmigu oo laazimku ma aha hadduu habeenkii gurigan usoo hoyday ilowba ilow inuu jimaaca dee laazim ma aha iyadu tiradii kuma jirayso nashaadkay taasi ku xidhnaan iyo kartiday kuma xidhnaane laakiin sidii kale habeenkeedii way leedahay oo arrintaa daraaddeed iyo duruuftaa khaaska gaarka ah loogama boodaya habeenkii waa hadalka bal maalan inooguma sugan bal taasi iyadu waa mid xadiidkan markaa sii wadayna umuurihii waana intan rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de waa suu yeeli jiray habeen kastaba waa uu ilaalin jiray mid kastaba habeenkeedii gurigeeda joogi jiray amaa xaggan iyada imaatankan ay isu imanayeen mid kas inta kale gurigeedii dee muddo dheer baa dhici karta in lagaba maqnaado waa bal rasuulka ilaahay soo booqanayeen te habeenkaa kolba gurigeedu jooga ayaa muddo la wada joogayay marka dambena waa la kala hoyanayay marka arrintana iyo ijtimaacani dee wax xaggoodi iyo ikhtiyaarkooday ahayd oo bal maalan dee ruuxii imika akar min zawja qabay tii kale gurigan tan iigu kaalay taa kuma laha gurigeedii bay leedahay igu kaale halkan oo kale kuma laha ee deetan imaatinka halkan iyo isimaatankani ikhtiyaarkooday ahayd qurdubi baa wuxuu raacay almanfubkiisa tii saaxibat alqasmi ahayd ee habeenkaa lahayd ee arrinkani horta fii bacdi alawqaat ijtimaaca caynkani waa wax bannaan oo cid kastaba u bannaan hadday ikhtiyaarkooda tahe laakiin saaxibat alqasmi inay iska diido tira hay imaninoo guriga ay ka xidhato way leedahay oo dee iyada habeenkeedii ama saaxibat alqasmi ay tahay bal haddaba tan marka arrin buu sheekhu raximah llahu tacaala halkana kolley de waa umuuro laysaga baahan yahay oo waxaan sharaxana si fiican buu dee fiq ahaan u qabtay xadiidka alfaad ahaan haddaan u qabanba oo ruuxii sida xadiidka inoogaba muuqata rasuulka ilaahay isagaa guriga haweeneyda tegi jiray guri gaaro intuu degay midba habeenkeeda ugumuu yeedhahayn markaa taasi waxay iyadoo ay dee xujo u tahayba zawjkii dee s isagii markaa horta u jidaysan ama mustaxabka u waa inuu haweeneyda gurigeedii ugu tagay guri gaaruu leeyay aanu uguba yeedhin taasi waa mid laakiin hadday dhacdo isagoo akar min zawja leh guri gaaruu leeyahay midba habeenkaa dee ay habeenkeedii tahay gurigan uguba yeedhay guriguna aanuta kale shaqo ku lahayn dee uu khaas uba yahay bal taas oo kale wuxuu leeyahay dee waa ajiibitaanki waa imanaya waana khilaaf alafdalu laakiin hadduu tii kale lala qabay gurigeedii uguba yeedho ijaabadina laazim kuma aha diidmadaasna naashiso kuma noqonayso waa imika hadalada iyada inooguba sugan arrinta kale jirtaano kolley ay tahay ruuxii bal qasmiga habeenkaa lahayd ayaa gurleh habeenkaas tii kale gurigeedii dee xaalad daruura inay timaado mooyo gurigeedii ma tegayo oo guriga de haddii dhib ay jirto ama ay jirto taasi waa mid oo xaalad daruura laakiin sidii kale dee habeenka tan baa leh markaasoo tii kale gurigeedii intuu tago iskaga soo sheekaysa ama soo joogo ama soo fadhiista ma yeelanayo baltaas arrintan kale dhacdayna oo kolley dumar la qabo dee waa wixii dhexdooda kaba dhacaye ayuu anas inoo sheegayaa taasaan sii wadaynaa laakiin bal waa umuuro kuba yar tacalluqsan xadiidka intiisa hore oo aan doonay in xadiidkii yar kala goyno si hadalkan dambe iyo wixii aan u gaar dee gaarun aan umuurihiisa gaar ahaan ugu yar laqbayno wuxuu yihi fakuna yجtamicna kula laylati fi beyti lati yatiha fakana fi beyti lati yatiha fakana fi beyti caaishata caaisha gurigeedu ku sugnaa fajaءat zaynab zaynab baa timi zaynab waa zaynab bintu jaxsh zaynab bintu khusayme maaha iyadoo muddo dheerba may joogin zaynab bintu jaxshina zaynab bintu khusayme intay dhimatay dabadeed baa rasuulka ilaahay guursadayba famadda uu fidiyeyoo yadahu gacantiisii buu ilayhaa xaggeedii kuba fidiyey faqaalat caaisha waxay tidhi haadihi tani iyadaana habeenkeedii ay tahay zaynabu zaynab weeye fakafa nabiyu sala allahu calayh wasalam yadow rasuulka ilaahay baa gacantiisii markaa laabay oo gacantiisii buu dib u laabay arrinkan iyada tan oo kale kollay sadee nawowi iyo qurdub iyo keyrkoodba ay kuba xambaaraan habeenna way ahayd guryuhuna masaabiix may lahaynba ama lambada ay shitaan oo had iyo goor u shidan oo ruuxii laba arkayo taa sagaag loo arkayo in waxay kaba dhigaan arrintani inaanay camdi ahayn waayo habeenka gurigii dee waxa weeyaan caaisho habeenkii la joogayo weeye ee arrintu inay ahayd ee bal maalan isagoo ama caasho mooday ama arrinku dee kolley waa markay waxyaalaha kolley waa u imanaya saacadda casarkii oo uu guryaha soo maro oo la hadlo salaamada bacdalcasarna waaba lahaaye bal arrinkuna waaba dumar dhexdooda oo wax kala mahayna waa gacan uu fidiyey uno markaa caaisha waxay tidhi tani zaynab weeye zaynab weeye kollayna caaisho iyo zaynab laba kooxood bay kala ahaayeen ama laba xisbi baabay kala matelayeen oo xisbi ay xisbi ay caaisha horkacaysay oo dumarka rasuulka iyo xisbi kaleo kuwan kasoo horje adigu dee ay tartamayeen oo markaa zaynab bintu jaxshe ay horkacaysay way jireen oo dee waxaa ka dhexeeya ficiltan iyo wixii bal matalan isku hinaasa iyo dumar labada qabo kaba dhexaynaya oo dee maalintan mooye maalin kaleba iyadoona intaydin jirinba way wada hadleen base dee bukhaari saxiixiisa iyo kuma sugan fataqaawalata macnaha caaisha iyo zaynab bintu jaxshi ayaa dee murmay wada hadlay oo taqaawalata macnaha waa tashaajarata way murmeen waqaalat kulu waaxidatin minhuma qowla aqladat fiihi mid kastaa hadal dee kii ay karaysay ayay ku hadashay oo sida saaxib almashaariq ama mashaariq alawaar saaxiibkii u idhaam xataa istakhabataa ilaa ay qayliyeen oo dhawaaqoodu sare u kacay macnaha way wada hadleen way murmeen ilaa ay dhacdayba rasuulka ilaahay baa jooga dumarkii kale way joogaan waa waqti habeena ay dhawaaqoodu sare u kacay oo taas istakhabataana kolley istakhabatataana malaa nusqooyinka qaarkood way dhaceene riwaayadan inoo badan ee halkana ay horreysiiyaan waxa weeyaan lafdiga asakhab oo siin ah haddii saad laga dhigo sakhab la yidhaahna waa isla mide waa dhawaaqa iyo kornoqodkiisa ama ikhtilaad alaswaad iyo dhawaaqa kor noqda ayaa sakhab la yidhaha xataa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh sida saxiixa bukhaari inooguba sugan sifaadkii uu kutubtii hore kuba lahaa waxaa kaba mid ahayd laysa bisakhaabin fi laswaaq la arka tajriidkiidan kusoo aragnay mid meelaha suuqeed iyo ka qayliyo ka dhadhawaaqa maaha marka isna min waxa weeyaan ifticaal min asakhab weeye istakhabata macnuhu waa irtafacat aswaatuhumaa markii ay wada hadlayeen dee midbata kale ay la hadlaysay dumarkuna inta badan isma dhegaystaan oo mar bay wada hadlaan ay wada qayliyaan bal maalan markaas way dee dhawaaqoodii baa saro kacay waxaa nusooyinka qaarkood halkan laguma wariyoo dhacay istakhbasata oo macnaha kalaam xun iyo hadallo xun bay is yidhaaheen weeyaanoo taa min dee kalaam radi ayay kubahan haddii istakhbasata la yidhaaho oo dee min alkhubsi oo kale laakiin istakhabata haddii halkan siinta soad ay timaadana waa macnahan uune ilaa dhawaaqooduba sare ukacay isla qayliyeen uqimat salaat kolley waqti habeenna way ahayd waa suurtagal dee cishaayi oo kaleba inay ahayd waqtiyadaas qurdubidha in hadalkoodii dheeraado jirsadii raagtay waa beriba laislaba gaadhay taas malaa waa yar baciid bay ila tahay oo waa yar fog tahay saa qurdubi halkan kuma fasire ilaa salaadiiba la aqiimay fa mara abu bakrin abu bakar baa soo maray calaa dalika arrinkaa iyadoo dhawaaqi cid kale ma hadlayse waa zaynab iyo caaisha ayaa hadlaya oo wada hadlaya waana dumar la wada qabo oo dee macduurin bay ama macduuraad bay kuma yihiin calaa dalik iyadoo xaaladu taa tahay isla qaylinayaan ayuu abubakar soo maray fa samica wuxuu maqlay aswaatahumaa dhawaaqoodii waa labadan dumara faqaala wuxuu ihi abubakar ukhruj yaa rasuula allahi rasuulkii ilaahayow soo bax soo bax buu idhi oo ila salaad salaada u soo bax wax ku saydhiyo fii afwaahina turaab kuwan qaylqaylinaya afafkooda waanu garanaya dhawaaqe cayshada inay meesha jirto afafkooda iyo afafkooda cid ku saydh ujeeddadu waa zanjirin iyo dee khisaamkoodan iyo burankoodan si loo gooyo iyagii loo sajriyo ayuu leeyahay cid kuma sidho ku saydh oo kaga markaa afkooda kuma saydhicin waxu xasaa yaxu xasaa yaxsina waa luqa labaad oo labadaba waa ku yimaadaa xasun wa xasin qol bihima macan su ibnu malik lahaa markaa xasi iyo xaswi labadaba haddaba fii afwaahina turaaba waa mubaalaqo zajrigooda iyo khisaamkooda la goynayo rasuulki ilaahay baa baxay markaasaa dee rasuulki ilaahay baa deeta baxay fakharaja الnabiyu salى اllahu عalayه wasalam faqaalat caaishatu dee waana la kala tego kollay dumarka mid kastaa gurigeedii kuba noqdee caaisha waxay tidhi iyadaa is odhanaysa alana imaka ayuu yaqdi الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam dhammaynayaa salaatahu rasuulka ilaahay salaadiisii uu dhammaynayaa aya u dhammaysan fayaji waxaa iman marka salaada laga baxo abubakrin abubakro fayafcalu bi wayafcalu wuxuu igu samayn waxa iyo waxa wuxuu igu samayn dee waa inuu canaanto bal hadduu doono dee waxa weeye gacanba ula tago dee waa idintiisii edbiyo sa dee tii aynu kuma soo maray halkii tayamumkii iyo nusuulkeedii iyo marka ay dadkii la nagaaday iyada sababteedii caqdiga inuu gujinayo dhinaca kama gujinayu leeyahy rasuulka ilaahay iyo dadkii baad xabaasay adigu waxba igu samayn bay leedahay waxbuu odhan waa citaabkii iyo canaan iyo dee bal haddii dee wixii kale ee hadduu intaaba dhaafiyo cidbin daraaddeed ta'diib daraaddeed saasay tihi imankuu imanaya aabaheed bay garanaysaa falama qada nabiyu sala allahu calayh wasalam salaatahu markii rasuulkii ilaahay salaadiisii dhammaystay ayuu ataaha abu bakrin abu bakr baa u yimi caaisha faqaala lahaa qowla shadiida hadal adag ayuu kula hadlay waa canaan adag buu canaantay oo qowl adag buu kuba yidhi wa qaala waxaanuu yidhi atasnaciina haada ma waxaasaad samaynaysaa ayuu ku yidhi bal kolley xadiidka dee intan dambena waxaa leeyahay waa kolley intan iyo wax ka badanba way yimaadeen dumarkii waana khayro rasuulkii ilaahayna khayradan waa ugu cudur daarayay dee waana ludfigiisii badnaa iyo khuluqiisii fiicnaayo iyagoo taa samaynayo tan un maahe kuwo kaloo inoo dambeeyo xagga nafaqiya waxyaalo ay laba iman yareen waa jirto haddana rasuulka ilaahay u dulqaadanayo uu haddana cishradoodii iyo akhala uu fiicnaynayo si fiican uloo dhaqmayo waa tawaaduc xilmiga rasuulka iyo cishiradiisii fiicnayd ayay bal umuurahani ay yihiinba ama umuuraha kale xagga qasmiga iyo wixii kuba tacalluqsanaayo ismimaatankan ay guriga isuba imanayaan waa taa inoo horeysay bal maalan taa inoo horeysay weeye dumarkan sagaalkii ee imikana waa caaisho iyo xafsa sawde iyo zaynab iyo umu salama iyo umu xabiiba maymuune iyo juwayriya iyo safiya intaas weeye oo waana sagaalkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh isagoo cismadiisa kuba sugan tahay uu rasuulka ilaahi salawaat ullahi cismadiisa ay ku sugan yihiin uu wafaadayba weeye bal markaa abubakar iyo shafaqadiis iyo nadarkii uu masaalixda guud eegayeyba iyo bartaasna way nooguba sugan tahay iyo ta'diibka dee ninku inantiisa xataa musawajo haba noqotee canaantii uu canaaninaya ama dee wixii toosnaa uba sheegayay ama ta'diibkiisii bartaasna iyo umurahaasi way noogu wada sugan yihiin xadiidka bal badankiisana waan aragnay waxyaalihii nooguba sugnaa fiqi ahaan baabu jawaazi hibatiha nawbataha lidaratiha hada kani baabu bayaani jawaazi hibatiha haweenaydu hibadeeda ama siinteeda ay siiso nawbataha waa kaayaheed iyo habeenkeedii ay siiso lidaratiha tii daradeeda ahayd ee lala qabay banaanida ay bannaan tahay buu baabkiisii yahay oo waxaan idhi qasmigii dee kol haddii mid wax ka badan ninku qabo waa xaq ay iyagu leeyihiinoo in loo simo haddii habeen habeen uu ka dhigayo laba laba hadduu ka dhigayo saddex saddexba laakiin inuu u kala badiyo maaha haddaba hadday dhacdo haweenay haweenkaa dee bal maalan dumar kale lala qabay kaba midi inay habeen habeenkeedii ay tidhaaho heblaan siiyey eg heblaan siiyey ikhtiyaarkeeda weeye waa xaq ay leedahay xuquuqdii la bixin karayay kaba mid tahay bal taasi inay bannaan tahay ruuxiina markaa hadduu ninkii ogolaaduu taa aqbalo tii la siiyey ee habeenkii labaadna looguba darayo taas ayuu baabkeedii yahay iyo banaanideedii inay taasi banaan tahay waana xaq la bixin karo bal wixii kuba tacalluqsanaya xaggaa bixinta noocaasana waa wax inoo dambeeya insha allahu tacala arki doono xadaثna زهير بن حرب قال xadaثna جرير عن هiشام بن عروة عن أبيه عن عائشhaةa قالت أنها qاaلت caiشha waxay tidhi mا raأytu maan arag امرأaة haweeney أxaba ilaya aniga xaggayga looga jacayl badayona anigu aan ka jeclahay an akuuna inaan noqdo fii mislaakiha harageeda ama jirdigeeda aan ku sugnaado iyada aan noqdayd macnuhu mislaaq waa aljild manaa iyada aan ka mid noqdo iyada ahaadaba anigu aan kaba jeclay maan arag min sawdata sawda oo haweeneydaa sawda bintu zamca ama binti zamca ruux dumara oo aan kaba jeclahay inaan iyada anigu noqdo xagga akhlaaqda fiican iyo arrintay lahaydba taasay ku jeclaysatay inay iyaduba sawdo noqotay jeclaysatay anigu taa maan arag sawda macnaha waxay leedahay waa ammaan ay ammaanayso cishradeedii fiicnayd akhlaaqdeedii fiicnayd iyo umuuraha ay kuba ammaanayso bal taasay leedahay anigu maan arag haweeney aan kaba jeclay inaan iyada noqdo oo sifaadka ay leedahay kuba sifoobo anigu sawda binti zamca marka maxay tidhi min imra'atin nintii hore iyada waa tii kolley dee mufadalu calayga adigu markaa gelaysaa fal tafdiilku uu kolley keensanayay imra'atan axaba ilaya min dee mufadalkii mufadalu calayga laakiin tan dambe waa mintani waa lilbayaan oo waa caddayn uun xaaladeedii ay caddaynayso min imra'atin taasoo ah haweeney haweeneydaas taasoo ah haweeney fiiha fiigeeda xiddatun xidda ay ku sugan tahay waa gees kale shahaamadeedii xaruuriyay ahayd diran oo kululba bal marka haweeney waa ruuxan dee kolley in waxa weya xidrada xaruuriga ah ee laga yaabo inuu dee bal matalan dhaqso ee uu ama u cadhoodo u ta'asuro waxyaalaha uu maqlayo ugu ta'asuro ama uu arkayo haddaba iyadoo ah welibana haweeney sifadaa leh sifadana ceebeyn ugama jeedo ee waxay ku sifaynaysaa un quwatu nafs oo ruuxaas dee quwo nafsi iyo shahaamo lahaydba oo ruux taasa iyadoo taa dabeecadeedubad ahayd haddana maan arag haweeney marka la eego akhlaaqda fiicanay lahayd sifaadka fiicanay lahayd aan ka jeclahay inaan iyada noqdoba oon mislaaqeeda kuba sugnaado qaalat caaisha waxay tidhi falamaa kabirat markay weynaatay sawda waayo sawda dee kolley ruux iyadu weyn iyadoo ayuu rasuulka ilaahay guursaday salawaat ullaahi wasalaamu calayh nin sakraan ibnu camrin la yidhaah baa qabay hijradii labaad ee xabashona way wada hijroodeen iyadiyo ninkeeda sakraan oo xabashe u wada hijroodeen waxaa la yidhaha xabashi wadanka xabashida ama alxabasha ayuu kuba dhintay ninkeedii ee waa nin soo noqotayoo qoyskeeda marka la eego zamcayo reerkuna cidimay islaaminba ee ninkeedii ay islaamin oo ka markaasa rasuulka ilaahay khadiijana way dhimatay markaas markaas buu guursaday iyadoo xaaladeedu taa tahay meel ay ku laabantaaba ma jirto dee ninkiina dhimay reerkoodina abaheediiyo odayaashii qureysheed ahaa iyo waa taa aan walaalkeed cabdi bnu zamce soo naqlihaynay maalintii uu maqlay rasuulka ilaahay baa loo meheriyey walaashaa sawda isaguna markaa uu yar maqnaa maka waa ka maqnaa malaa dee mashaacirkunbuu kuba maqnaa inuu ciid isku saydhayo cadho uu taa ka cadhaysan yahay iyo inuu kaba xun yahay walow markii dambe uu ka murugoonayo maalinta waxaa samaynayay safiih baan ahaa dee aan arrintan daraaddeed uma samaynaya lahaa haddaba daas bay ahaydoo rasuulka ilaahay markaa waa guursaday isaguna markaa dee cidba gurigiisna waaba banaanaayo khadiijana markaa cidba markaa caaisho iyadna loo meheriyey uun mooye laakiin iyadna lama aqalgalino aad bay u yaraydbe bal markaa cidba markaa rasuulka ilaahay agtiisa iyo cismadiisa kale kumay sugnaan ma gurigiisa haweeney may joogin bal markaa taas bay ahayd haddaba markii dambe dee madiine laba yimi ee ay weynaatay ayay jacalat waxay yeeshay yowmaha maalinteedii min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay ugaba sugnaad waa ujeeddadu sagaalkii dumar ahaabay kaba mid ahayd habeenkeedii bay lahayd iyaduna haddaba habeenkeedii kolley yoomkuwa habeenkiina waa la jiraa waa la socdaaye yoomkeedii habeen rasuulka ilaahay ugaba sugnaadaa waxay siisay licaayishata caaisha oo qaalat waxay tidhi yaa rasuul allahi rasuulka iyadaa u hibaysay qad jacaltu waan yeelay oo yowmii maalintaydii minka xaggaaga iiga sugnaatay licaayishata caaishaan u hibeeyoon siiyey fakaana wuxuu ahaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam yaqsimu mid u qaybiyo oo licaayishata caaisha yowmeyna laba maalmood bay qeybtii kaba helaysay dumarka marka la eego xaggaa dee qasmigii yowmaha maalinteedii iyadu ay lahayd marka horeba ee dee iyadu yoom wax ka badan bay lahayd oo intaa dumarka kalun bay ula sinaydba iyo wa yowma sawdata maalintii sawda bal matalan taas bay ahayd oo rasuulka ilaahayna uu ka aqbalay taas bayd bal xadiidku markaa ta inoogu sugan waana wixii baabka u baabaysnaaye haweenaydii inay habeenkeedii ama maalinteedii ay daradeedii lala qabay ay siiso inay bannaan tahay baa inoogu sugan sababta waxani waa xaq ay leedahay ruuxna xaqiisa isaga ku tasarufi kara waa haysan karaa cidna uu siin karaa laakiin waxay culimmadu yidhaahaan dee kol hadduu isaguna qeyb kaba yahay waxaa meeshii shardiya uu ninkii inuu aqbalo oo uu raalli ku noqo hadduu diido oo dee isagii qaran uu leeyahay iyadii baabuu dee kolley doonayaa gurigeedii inuu joogo isagii baabuu u arka maslaxa inaanay ugu sugnayn bal matalan taas uu iska diido dee arrintii ma soconayso ridihiisie laakiin xaqa hore iyadaa leh way bixin kartaa weeye haddii uu isagu ogolaado bal matalan taas waxaana kolley mala maalikiyada qowlkoodu waa ka duwan yaha waa qowlkii shaaficiyada halkani xaqani waa xaq dee ikhtisaasunoo dee xaq imika maal ahaan iyo xoolo ahaan lagu qiimayn kara maaha marka halkan ma banaan uu leeyahay inay dee tii kale ku tidhaaho habeenkaygii baan ku siinaya xoolo keen si oo markaa mucaawado ay noqoto iyo wax la isdhaafsanayo iyada taasi ma banaan laga yaaba qurdubi oo kale mafhumka malaba qowlka maalikiyade inay taasi way bannaan tahay uu kuba tago bal markaa waa mid haddaba xagga marka la eego arrin kale oo dee muhimina waa tan oo kolley halkan nawowi uu dhiganaya xaafid ibnu xajarna culimada si guud ugaba soo naqliyo xaqan imika yoobkani xaq haabita oo mar keliya dee dhacay maaha oo dee sugan oo mar keliya dhacaya waa xaq mutajadida caa wuu jiraa habeen dambe iyadii ma laha waxaa dhici karta hadday dumar ka mid habeenkii kale ma laha habeenkaa kale yeelanaysaa haddana waa xaqa kolba cusboonaanaya isdaba socda marka siintani kolba waxay noqonaysaa wixii hore ee maadi dee tegey ee saa ninku gurigeedii uu kaga maqnaa meel laga soo celiyaa ma jirto kuma noqon karto laakiin fi lmustaqbal way noqon kartaa waa ka noqdo xaqaygii waan la soo noqday way leedahay sababtuna waxa weyan xaqani dee maha se imaka xoolo aad ruux kuba lahayd oo isagu iskuma jirood mar ka daysay markaasoo dee arrinku waa laazimaya laakiin xaqani habeenkan hadday bixisay habeen dambe weli ma soo ma gaadhin waa xaq dambe usoo socda habeen dambe way ku noqon kartaa ama bisha dambe way ku noqon kartaa iyada wixii way leedahay markii ay doonto fi lmustaqbal ta shay qaacidaba aan kama dhigi karnona ama daabidna halka nawowi waa sheego muxuu ihi lianna alhibaati yurjacu fi ma lam yuqbad minha duna almaqbud maha arrinkan uun daabid guud buu inoo sheegay oo markay waxa laysa siiye ay tahay eeg wixii laysa siiyey hibadan iyo waxaa laysa siiyaa ruuxu markuu gacantiisa soo galo ayaa wixii ay hibanimadii ay sugnaanaysaa intaa weli aanu ruuxi qaadan weli hibadii ma sugna marka wuxuu leeyahay hibadii ama waxyaalaha hibaadkaa wixii kolba aan la qibdoon ruuxii waahibkaa waa ku laabmi karaa wixii la qibdooda ruuxa gacantiisa gale khalaas way ka baxeen oo ruux haddaad wax siiso dee iyada alcaa'idu fii hibati kalkalbi yacuudu fii qey waa taasoo ruuxii wuxuu yihi waan bixiyey inuu kuba laabma maaha laakiin haddana arrinkani ruuxu wuxuu ku milkeeyaa qabdiga qabdiga iyo markay gacantiisa soo gasho laakiin intaa ee hadalun arrintu ay tahay ma milkiino walow wacdi xumo ay tahay haddii uu ka noqdo dee waa wuxuu kaba noqday noqonaysaayo macnaa ruuxii looguma xukumayo hadduu kaba noqdo waxaasaad siisee maxaad ugaba noqotay khaasatan haddaanu sida dee maalikiya meela yidhaahaan aanu kulfo ruuxu iyo wuxuu geliyey oo dee meel uu geliyey aanu jiro hadduu yidhaho waxa iyo waxa gurso waxaasaan ku siinayaaba eh oo markii uu hawshii galay oo isagu ishawlay dee ninkana uu ku talagalayo yidhaha wixii waan kaba noqday kulfuu geliyey iyo kharaj aanu galeen buu geliyo taasoo kale dee waa laga yaabaa wacdigaas waliba in marka la eego ususha maalikiyada in la yidhaha waa loogu xukumi karaa waa loogu xukumi karaa laakiin wacdigu markuu taas yahay diyaane ahaan dee waa tii calaamad nifaaq u ahayd khulfulwacdi waa calaamad nifaaq laakiin xukum ahaan iyo qado ahaan dee ruuxii wixii kolba la milkiyey mooyaane wixii kale waxa weeyaan wax lagu xukumi kara ama la laaziminaya maha marka waxay u leedahay hibaadkaas saa shanigeeduyo wixii aan la qibdoon waa laga laabmi karaa wixii la qibdoodayse waa wax tagoo ruuxu kuma laabmi karo xaafid ibnu xajar cibaaradiisii fatxi ayaa muxuu qaala alculamaau bu isagu kaba cabiray idaa wahabat yowmaha lidaratiha bal maalan taas oo dee horta way leedahay ee bal maya waa masale taasi soo socota hadalkiisaasi ee bal horta way leedahay taasna culimada uu kaba soo naqliyey arrinta kale uu sheekhu halkan dhiganaya ee muhimkii waxa weeyaan cibaaradan ah jacalat markaa rasuulka ilaahay fakaana rasul lah sl yaqsim bna caaishata yowmayni yowmaha wa yowma sawda ayaa wuxuu leeyahay macnuhu waxa weeyaan uun caaisha laba maalmood bay heli jirtay maalintii sawdo iyo maalinteedii ayay heli jirtay taasoo kale maaha macnuu inuu labadoodii uu xidhiidhin jiray bal markaa masaladaasna kolley malaha si u suureeyo xaafida culimmada uu kaba soo naqliya aada u sii yarcade macnuhu waxa weeyaanuun hadday suuradan oo kale dhacdo nin laba dumara le midkood ay tidhaa heblan maya dee laba dumara wax ka badan weeye labadii iyadu dhib ma laha saddex iyo afar buu leeyahay markaasay midi tidhi heblan maa habeenkaygii siiyey waa la eegi haddii labadooda habeen ay isku xigeen eeg labadoodii habeen ay isku xigeen dee sax labadii u isu raacinaya inay marka hore iskuma xigeen laakiin haddii aanay isku xigin oy mido u dhaxaysay iyada ma laha inuu yidhaho waan isu raacinaya haddaanay ridihii kale ogolaanshihii kale jirin ujeeddadu waktigeedii markaa maxay noqonaysaa haddii arrintu ay isku xigeenna dee waaba sax haddii kale waktigiisii iyo rutbadii kama soo horreysiin karo haddaan ogolaanshihii kale dumar tii kale ogolaanshaheedu jirin oo macnaa isma raacin karo uun iyagoon markii hore iskuba xigine midba halkii ay kaga jirtay nawbada iyo soo wareega ayuu ku daynayaa haddii kale waa inay dee dadkii tii iyadu lahayd ee kollay waktigeedii dhici karta isbedelu kuba imanaya inay ogolaato bal waa intan imaka halkan inoogu yar sugano dee masaa'il taasa xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة قال xdثna عقبة بن khالد وxdثna عمرو الناqد قال xdثna الأسود بن عامر قال xdثna زهير زهيرna wa زهير بن معاaوية ح وxdثna مجاهد بن موسى قال xdثna يuنس بن محمد قال xdثna شhريك bal inta kale wadadaan soo marmaray شharيكna waa شharيك بن عبداللahi النخعي شharيك القاaضي weeye bal mثalا taas شharيك بن عبداللahi النخعي bal mثalا oo adugu kolley waa dee mucalaq wuxuu ku leeyahay tawaabic ama mutaabacaad buu kitaabka kuba leeyahay shariigan imika hishaam kaba warinaya ee laakiin mujaahid ibnu muusehaas mujaahid ibnu muuse ibnu faruuq baa la idhaayo waa nin dabaqadii imaam axmediye ah bal xagga geerida malaa dhowr sanadoodun buu imaam axmed kaba dambeeyey waayo laba boqol iyo afar iyo afartankii buu dhintay baa dha waana nin siqa ah weeye kolley jamaacadu wixii aan bukhaari ahayne inta kaliya waxbay kaba wariyaan waana nin reer adigu khuraasaan ahaayo bal maalan la yidhaha mujaahid ibnu muuse ibnu faruuq kitaabkeennana xadiidkan iyo xadiid dambe oo kollay meelo dambe kuba iman doona adigu kitaabka akhirkiisa maaha dee waa inta ka horeysa e laakiin dambeeyo uno imaka dee kollay aan noo soo dhoweyn ayuu labada xadiid buu kitaabkana ku leeyahay waayo hore umaynaan soo marin mujaahid ibnu muuse ibnu faruuq alkhutari alkhwarizmi waana nin siqa ayaan yidhi bal ninkaas kolley baa kitaabka axaadiistiisa kuma badno saxiixa bukhaarina kuma sugna lakiin kutubta kale waa ku sugan yahay can hishaam kulluhum can hishaamin dhammaantood hishaam bay ka wariyeenoo waa shariik iyo zuhayr iyo cuqbat bnu khaalid intoodaa weeye kuwaasuu kulluhum leeyahy bihada lisnaadna waa isnaadkiisii hore hishaam aabihii buu ka warinayay waa dee hishaam can curwa oo can abihi can caaishata intaasbu a isnaadku waxaana lafdigan ana sawdata lama kabirat sawda markay weynaatay oo malaa inta hore xadiidka ee ahaa maan arag haweenay dee aan kaba jeclaynan silaakeeda ku sugnaaday inta waa ana sawdata lama kabirat waa xadiidka intiisii dambe ayay warinayeen qoladani bimacnaa xadiidi jariirin jariir hishaam ibnu curwana markii hore jariir ibnu cabdilxamiid baa kaba warinayay xadiidkii jariir ayuu macnihiisii riwaayadoodna leedahay wazaada fi xadiidi shariikin laakiin shariik baa xadiidkiisa wuxuu ziyaadiyey can hishaam uu kaba wariyey qalat caaisha waxay tidhi wa kaanat waxayd sawda awala imra'atin haweenatii ugu horeysay oo tasawajahaa uu guursaday bacdii aniga dabaday taas bay ahayd macnuu waa maxay xadiidku waa intii horeynu soo maray uun macnihiisii buu leeyahay laakiin shariik baa isagu riwaayadiisa eeg shariik ayaa riwaayadiisa intan baa la socotay isagoo hishaam ibnu curwo ka warinaya hishaamna aabihi aabihina caaisha oo sawda waxay ahayd haweeney uu guursado aniga dabadii tii ugu horreysay tii u horreysay bay ahayd bal isagu waase dee bacda ruwaat ama riwaayadan muslim ee maka markaa shariik oo kale iyo qolooyin kale oo dee zuhri kaba wariyay iyona way jiraan qolooyin le tasawaja sawda qabla caaisha caaishana guurkeeda sawdo guurkeeda kaba horreeyay waa jiraan aad u cala kulli xal haddaan idhaahno imika tasawajahaa bacdii waxaan ku fasiraynaa un caqdi meher ahaan markay noqoto oo bal walow ay jirto xataa riwaayaadka qaarkood iyo dee ruwaadda qaarkood oo le maya caaisha waxa sawda ka horreysay xagga caqdi ahaan lafdigan haddaan eegno muslimna inoo dhacay dariiqa shariiq dhacayba waxaan ku fasiraynaa uun waa caqdigii iyo meherkii weeyaanoo macnaa caaisha iyadoo yar oo saynu soo marray da-dii soo marraya ayaa rasuulkii ilaahay dee waalidkeed u meheriyey meheruun bay ahayd maka madiine markii la tegay bacdalhijru la aqalgalay markaa caqdigu waa horreeyey ee dukhuulku waa dambeeyey laakiin markay noqoto sawda caqdigii caaisho waa ka dambeeyey isku waqtiyana way dhaceen oo caaisho caqdigeeda meher ahaan way uga dambeysay laakiin dukhuul ahaan iyada markiiba rasuulka ilaahay uu la aqalgalay iyadaa ka horreysay weeye sawda intii uu maka jooguu rasuulka ilaahay la aqalgalay markii dambena waa la hijrooday markii uu hijroodayna dee cid gurigiisa joogta oo haweenkiisaa sawdaaba jirtay caaisha markii dambe waa ti aynu soo marray si uu rasuulka ilaahay kula aqalgalay iyo da-deedu say ahayd iyo balxaaladaa kitaabkaynu kuma soo marray marka arrinku waa caqdi ahaan buu noqon ee dukhuul ahaan maha dukhuul ahaan waxaa horreysay sawda haddaan laba odhan caqdi ahaanna dee riwaayada kalea raajixo caqdi ahaanna sawda ka horreysay lakiin haddaan waqti isku dhow bayd markay khadiija dhimatay unbay adigu radia allahu tacaala canha ayaa labadoodaba caqdigood ama zawaajkooda uu ahaa xadaثna abu kurayb بn mحamed بn اlعalاء qala xadaثna abu usamةa عan hiشham عan abihi عan caaشhaةa qaalat anaha qaalat kuntu waxaan ahaa aqaaru mid hinaasta cala laati kuwii ayaan kuba hinaasayay barhkood halkan bmanaa aciibu bay kuba fasireen oo dee sida cibaaradeeda inoogaba dambaysa waan hinaasayay cala laati kuwii wahabna hibeeyey anfusahuna nafahooda lirasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay u hibeeyey ee waana tii aynu hore usoo maray rasuulka ilaahay khasaa'istiisa inay kaba mid ahayd in dee hadday haweeney iyadu isa siiso dee saasun uu kula matalan ku guursanayay isagoon u baahan meher iyo weli iyo waxyaalo aan uba baahan ee horena waa tii haweeney isu hibaysay rasuulka ilaahay laakiin nin kale uu u guuriyey aynu soo maray culimada qaarkoodna waxay kuba tagaan walow dee jamaaco kuwa waahibaadkaa magacyadooda ay noo soo naqliyaan haddana inaanay dhicin mid dumarkaa kaba mida walow ay u bannaanayd ilaahayna yidhi wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lilnabiyi in araada nabiyu an yastankixa khaalisatan laka min duuni lmu'miniin haddana inuu haweeney ku guursaday hibadaasun uu kuba guursaday bal taas waa say dee raajix yeelaan walow barhkood dee ay wax inoo magacaabaan xataa hadday kuba daraan bal matalan dumarkan aan garanne barhkood ay kuba daraan laakiin waxay noo sugan baa taas oo aan bal matalan ama ay raajix yeelaanoo rasuulka ilaahay way u bannaanayd waana dee ay dhacday kuwa iyagu u yimi iyagu gaar ahaan kuwa bal matalan bal ehelkooda ay usoo bandhigeen oy saasoo kale ugu bandhigeen laakiin taas musnadka imaam axmed waa waxa kuba sugnay haweeney inay u timi maalin oy tidhi waxa weeyaan inan ay dhashay ka warantayo dee xusnigeed iyo jamaalkeeda ay tidhi adig aan dee dad oo dhan ba dee waxa weeyaan kaaga doortay oo adaan ku siiyeyba rasuulka ilaahay yidhi markaasba waan aqbalay haddana say u ammaanaysay ayay wax uga sheeg sheegaysay xusnigeed iyo sheegaysay ayay lahaydba dee tidhi weligeedba madax ma xanuunin weligeedba ma xanuunsan ee tuihi markaa rasuulka ilaahay haddana musnadka axmed saanac la xaajata liibiha hadda iyada hadday taa tahay ninka balihi oo dee markaa rasuulka ilaahay ma aqbal markii horena qabuul waa jiray ee dee sida islahayd malaa mansiladeedu ha ku sii fiicnaato ha sii wanays ayaa tihi weligeedba madaxba ma xanuunin madaxba ma wareerin oo markaasi arrintu noqotay ruuxa dee marna xanuunsan walaaba ruuxa dee naadigo ruuxii mu'minka waa ruuxa man yurid illahu bikhayran yusib minhu iyo kafaara ay tani uba noqonaysay adigu rasuulka ilahay ti ayuu kaba joogsaday bal markaa kollayna ayn marka la eego dee kutubtaasi xaafid ibn xajar isaabihiisu ee qisma nisaa bal waa dee fiican yahay umuurahan ka hadalkeed kutubta fiqiga waasaca sida xaawiga maawardi oo kale iyo bal matalan siiradan ama alfiyadan siirada ee ciraaqi leeyahay ee nadmiga iyo sharaxyadeeda iyo dee bal markaa qustulaani kitaabkiisan la yidhaaho almawaahib alludniya oo isaguna kitaab aada u qayiman baabkaa siiradiiyo rasuulka ilaahay khasaa'ista iyo umuurahaas oo kale iyo markaa kutubta kolley waxaba matalan waxyaalo badan bay tiri oo dee dumarku sagaalkani waa intii cusmadiiiyo kuwa rasuulka ilaahay bal dhici karta dee waxa weeyaan ama meherunu kuba xidhay haddana si uun ugaba noqday kuwo iyadoo loo soo wado iyagu aan sooba gaadhin ee dhintay kuwa bal matalan dee haweeney markii loo soo hooyeyba iyaduna kolley malaa waxna way jireen oo dumar baa kaba dambeeye ku tidhi acuudu billaahi minka rasuulka ilaahayna yihi laqad cunti bimucaada saxiixa inooguma suganto dee habeenkiiba markaa deeta gurigoodii lagu celiyo malaa waxa la yidhi saas laho waxbaa lagu yidhiyo ilaah baan kaa magan galo dee ilaah waa de markaasu laqad cunti bimucaada rasuulka ilaahay celiyey iyo bal matalan kuwa bal matalan waxyaalaha jiro markaynu eegno dumarku inta amayn waahibaadkana soo gelaysa ama caqdi wixii kuba dhacay ama bal maalan umuurahaas oo kale kolley intan tiradu way ka badnaanaysaa dee culimadna way tatabacaan wax dariiqyadooduna yar xoog leeyihiin iyo kuwa dariiqyada ay noogu soo naqlinayaan kolley dariiqya dacfi ku sugan yahayba way jiraanbe bal kuwan ood moodo si waxay dee mid iyo laba ay mid iyo lababa ka badan yihin ba cibaaradan ay kaba cabartay jamac bay kaba cabartay baan leeyahay walow aan leenahay cid saasoo dee uu rasuulka ilaahay taa kula aqalgalay imaka ma garanayno kuwaasaan ka hinaasi jiray waa qul waxaan odhanayay watahabu istifhaamtii baan qadarayna hamsadeed waana istifhaam inkaareedun watahaba watahabu miyay siinaysaa almaratu haweeney nafsaasay tahay ruuxa uun nafteedii odhanaysa nin baan ku siiyey oo bal maalan ni dee nin ku odhanaysa naftaydaan kuma siiyey waa dee iyadoo tan ama ku tirinaysa inaanay waxaan toosnayn ahayn ama aanay toosnayn bay leedaho oo waxay mana haweenaydu ma nafteeda ayay hibaynaysaa ay bixinaysaa falama anzala allahu caza wajala markii ilaahay soo dejiyey turjii man tashaau minhuna watu-i ilayka man tashaa waman ibtagayta miman cazalta markii aayaddaasaan soo ilaahay soo dejiyey ayay qaalat caaisha waxay tidhi qultu waxaan idhi wallaahi baan ku dhaartee ma ara anigu ma ogi oo ama ma arkayo rabbaka rabbiga ilaa yusaaricu laka inuu kuu degdegayo adiga fii hawaaka macnaha waxaad jeceshahay doonaysa uun mooyaane wax kale anugu uma arko oo macnaha waa iyadoo umuurahaas loo baneeyey aayaddu tilmaamayso oo markaasaan dee umuurihii iyo wixii aan lahaan ka joogsaday leedahay oo lafdiga dambaan gaadhinaya riwaayada dambe وxdثnا أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثnا عبدة بن سليمان عن هiشام عن أبيه عن عائشhaةa أنها kانت تquل waxay odhan jirtay أmا تstaحyي miyaanay xishoonayn امرأة haweeney تahabu inay hibayso oo nafسha nafteeda lirajul inay ninu tiaawan waxaan u iminan kaa siiyo taa miyaanay ka xishoonahayn taasaan odhanayo arrinkaa waan qoonsanayay iyagii waan ku ceebaynayeyba waanan inkirayay xatىa أنزل الله عزa وaجل ilaa ilaahay soo dejiyey ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء فقلت إن ربك layusaaric laka fii hawaaka rasuulka ilaahay bay kuba leedahay oo rabbigaa wuxuu kugu degdegayaa ee wixii adigu aad doonaysay racbadaada ama maxabadaada ahaydba iijaadkeediiyo inuu ku ahaysiiyo taas buu u degdegayaaba bal iyada hortayn waxaa dee naskii qur-aanka ay noogu sugan tahay in dumarka marka la eego xaggan hibadii oo kale rasuulka ilaahi uu ku guursan karayey isagana ay u khaalis ahayd asalhaan inaga inooma banaano dariiqii dee wax lagu mehersan jiraye lahaa meherka lahaaye weliga lahaaye shuhuudda lahaa mooye in sidan oo kale haweeney tidhi waa iskaasiye un ruuxu saasun uu kuba qaato waa kaa ilaahay khaalisatan laka min duuni lmu'miniin yidhi waa wax isaga u khaas ba ahayd xagga marka la eego camal iyo fulidna waa taa imika aan soo sheegnay in kolley suuradanna waxaa kuba sugan aayad kaloo qur-aanho laa yaxilu laka nisaau min bacd ilaahay yidhi dee waa dumarkii markaa markii dhacday la yidhi dumarkaaga dooransiiyo haddii adduunyo doonayaan iyo bal haddii dee adiga la joogaaga iyo aakhira ay doonayaan kala dooransi arrintuna aayadtii doorata adduunya iyo waxyaalahaas markaaba rasuulka ilaahi waa faaruqi laha waa sii dayn lahaa mutcadiina uu siin lahaa markay kaas soo degto kolley dumarkan sagaalka ah ahaayeen aayaddan baa soo degtay allaa yaxilu laka nisaau min bacd macnaa adiga xalaalkuuma aha dumar intaa dabadeed waa kuwa oo dee waxa weeyaan adigu aad imika cismadaada ku sugan dabadeed dumar xalaal ku ima jirto bal aayaddaasoo qur-aanka oo suuraddan kuba sugan aayaddan ay kuba sugantahy waa soo degen aayaddan imakaan hayno ee turjii man tashaau minhuna watu-i ilayka man tashaau man ibtaqayta minman cazalta kolley culimmadu aqwaal bay leeyihiin intaba ixtimaal ku sugan yahi midna daahirkan caaisha sabunusuulkan ay sheegaysa uu u dhow yahay aqwaashaa waxaa kaga mid a inay aayaddu ku tacalluqsan tahay dumarka rasuulka ilaahay isu hibeynayey oo markaa ilaahay yihi turji turji iyo turju labadaba waa la aqriyey ficilkuna labadaba dee waa ama labada wejba waa ku yimi turji waa dib dhigaysaayo man tashaau ciddii aada doontee minhuna iyaga kaba mida oo dumarkaa waahibaadka haddaan tan ku fasirno tii aada doonto waad ma aqbalaysid waad iska dibdhigiyo dee markaas watu-i waa dumi ilayka xaggaaga man tashaau ciddii aada doontana ee kuwa waahibaadkaa ka midana waad aqbaliyo hibadaasaad aqbaliyo saasay kugu bababnaanaan oad kuba guursan waman ibtagayta mi waman ibtagayta miman casalta ciddii aada dalabto miman cazarta kuwii aada dheeraystay markii hore aad dib dhigtay kaba mid ahayd hadday kula noqoto inaad haddana dee dib aada uba maalan tii aad u aqbashana iyadna waa shay ku jaa-isa marka iyada haddaan saan idhaahno ayaddii waahibaadkii bay kaba hadli oo macnaa kun waahibaadkaa labadii khiyaar loo siiyey inuu tii uu doonayana aqbalo saas tii uu doonayana uu iska dib dhigoonu aqbalin bal taas bay noqon xataa tii u markaa hore aanu aqbalinna dee marka dambe dib waa u leeyahay hadduu dib uguba noqdona waa leeyahay arrinkii uu dib uba qaato waa caaisha marka iyada haddii aan saan idhaahno oo taa aan idhaahno in laa yaxilu laka nisaau min bacd waxay dee say dee culimmada ama dawaa'if kuma tageen aayaddu waxay noqonaysaa mansuukhba aayaddan baad naasikhi noqonaysa markii hore ikhtiyaarkii sagaalkaas uu kaba dhacay ayaa ilaahay ku koobay iyagii oo inuu ama iyagii dee wax weeyaan dumar kala guursado ama iyaga midkood intuu furo mid kale kuba bedasho tii baa lagaba joojiyey markii dambena haddana walow rasuulka ilahay intaa dabadeed malaanu cid guursan haddana waaba loo fasaxay oo aayaddan baa naasikha ah oo tii hore nasakhaysa laa yaxilu laka nisaau min bacd oo waxay u banaynaysaa haddii halkaa ahayd laa yaxilu laka nisaau min bacd inuu ciddii uu doono guursado bal dee sanna uu kaba yeelo bal waa mid waxaa kaloo iyada turjii man tashaau minhuna watuu ilayka man tashaau laguma fasiray xaggii qasmiga inay tahay anatii aan lahaynba qasmigu waajib kumaba aha ee arrinkani min baad makaarim alakhlaaq iyo cishradaa fiican iyo haddana habeenna kama tegin waa kaa bal haddii uu doonayo meel idankooduu doolbi jiro iyagu isidaan iyo idan weydiisan jiray iyadoona tani waajib kuma ahayn oo iyada taa haddii la yidhaha qasmigii bay ahayd macnaa maxay noqon turjii waa dib dhigaysaa man tashaau tii aad doontee minhuna iyaa kaa mid oo qasmigoodii waajibka kuma ahee tii habeenkaa lahayd baad haddaad doonta iska dhaafi aada iska dhaafi oo mid kale ayaad waad dumaysaayo ilayka xaggaaga man tashaau t aan habeenkeediiba ahayn nawbadeedii ahayn ayaad gurigeedii tegi kartaa u yeedhan kartaa tii aad doontana waad dib dhigaysaa ta doontana waad soo horraysiinaysaa macnaa adiga qasmi waajib kuguma aha laakiin rasuulkii ilaahay ee marnaa taas lamuu imane waa kaa qasmigii ilaalinayay bal taasna waa ixtimaal suuradda ah waana macno oo bal maalan iyada taasba laguma fasiray ee haddaan egno xadiidka caaishana jaanibka hore iyo halkaa hore ayuu bal sabu nuzuulku intaa wixii dhaafsana bal kutubu tafsiir iyo baa kolley a u laabmaysaan ee bal waa labada macnee imika halkan kolley baabkeennan aan imika haynana kuba tacalluqsan caaishana bal maalan iyadoo la yaabanayd dumarkaa is-hibaynaya oo leman haweeney unbaa nafteedii nin u hibaynaysa markay aayaddani soo degtay waxay u aragtay inay tahay ilaahay subxaana wa tacaala oo dee arrinkaa rasuulka ilaahay u fasaxay u iijaadiyey wixii isaguu doonaya hawadu ma hawadii madmuumkahayde alhawa dee waa wixii uu isagu doonaya raqbadiis ahayd rabbi subxaana wa tacaala uu kolba uu iijaadinayo oo u dhib yaraynayo u sahlayo ama taas adigu tiibay inoogu fasirtay oo macnuhu waxa weeye inay arrinkaas ay dee sabu nuzuulkii aayaddu ay ahayd bal macnaha labaadna waa jiraa kolley macno saddexaadna waa jiraaye wayn kutub tafsiir baynu dib u laami doontaan intabana aayadda ixtimaalkeedu ama ixtimaaladu way jiraan oo intaba way wada ixtimaalaysaa baan leeyahy xdثna إسحاq بن إبراhيم بن محمد بن xاtم qال محمد بن xاtم xdثna محمد بن بكر qال أخبرna بن جurayج qال أخبرnii cضاء qال xdrna cضاء بن أbي رباح ba wuxuu yihi xadrnaa waxaanu xaadirnay مع بن عabاasi cabdاللahi بن عabاas maciisa جanاaزata ama jinاazata bal weliba kasrada afsaxay dhahaan markay sariirtii oo dee meydkii saaran yahay laga hadlayo ama nacshige maymuuno janaazadeedii ayaanu xaadirnay sawji nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay haweeneydiisa ayd bisarifa meesha sarif la ydhaaho horaynu usoo marro oo sarif waa meeshii uu rasuulka ilaahay kuba guursaday ahayd waa meel maka ka baxsan oo dee laakiin maka ku dhow waana halkii dee maalintii cumratulqadaa rasuulka ilaahay uu kula aqal galay bal dee uu weliimadii nikaaxa sameeyo xataa reer maka waa loo yeedhay be may iman oo dee markaa mushrikiinna way ahaayeen cumradii qadaa heshiiskiisii baanu rasuulka ilaahay heshiiskaas buu kuba yimi uu saddex cisho kuba joogay markii dambena uu kaba baxay markaasuu guursaday haddaba halkaasba ay ku dhimatay haddana waa dee min kharaa'ib alitifaaq halkii ay rasuulka ilaahay kula aqal galay ayaa malaa muddo konton snoo dabadood ama in kaba badan ayaa wafaadkeeda iyo geerideedu meeshii ayuunbay noqotay faqaala ibnu cabaasin ibnu cabaas baa wuxuu yidhi habaryarna way u ahayd dee kollayna qolooyin kaleo yaziid ibnulasam oo isna habaryar u tahayna waa joogay nin kaleo khaalid ibnulwalid dhalayna waa joogay oo khaalid bay isna habaryar u ahayd oo dee in khaalid hooyadii iyo ibnu cabaas hooyadii iyo maymuuno walaalay ahaayeen oo waa nin khaalid dhalo aabihii ay habaryar u ahayd qolooyinkaasaana qabriga ku dhaadhacay markaasaa wuxuu idhi haadihi tani zawju nabiyi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay weynaydiisii weeye faidaa rafactum marka sare u qaadaan ee kor yeeshaan nacshaha nacshigeeda falaa tuzaczicu macnaa dee xurmadeedii idinkoo ilaalinaya karaamadeedii iyo sharafteedii iyo mansilada ay lahayd ha dhaqdhaqaajinoo si xooga hawlulina walaa tusalzilu tuzaczicuun bay la mid tahay waa tuxarikuha dee si cunfi iyo shida ay kuba sugan tahay si rifqi iyo dabacsani ay kuba sugan tahay u qaada dee inta qabrigeedii geynaysa warfuqu u dhimriya oo macnaa xagga marka la eego dee walo shareecadu ayna amrayso wixii aan meydna dhibna aanu kaba dhalaynayn la gaadhsiiyo in socodkii la dedejiyo waa xaggii qaadideedii iyo sidideedii buu leeyahay si rifqi debacsani iyo sahlanaan iyo dhimrina ay ku sugantahay u qaada halululina waayo waa rasuulka ilaahay haweenaydiisii markaasaa muxuu ihi fainahu shaniya kaana waxaa cinda rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam tiscun sagaal dumara ayaa ahaa fa kaana yaqsimu li hamaanin sideed ayuu qeybta ama u qeybin jiro dee habeenadooda sideed baa adugu qasmigaas aan leenahay dee bal maalan rasuulka ilaahay waa la imanayay inagana waajib inaguba ah bal rasuulka ilaahayna uu waxyaalaha dee uu isagoo xataa xanuunsanaya uu ilaalin jiray taas sideed buu u qeybin jiray walaa yaqsimu liwaaxidatin laakiin mid iyada habeenkeeda uu ka boodi jiray oo waaba tan aynu soo marnay sawda habeenkeedii inay caaisho siisay markay sawda meeshii ka baxda sideed kala hadhaya sideedaasi mid kasta ayay dee habeenkeedii toddobada kale markay yeeshaan tan habeenkeed loogu darayna dee laba habeen ayay yeelanaysaaye bal adigu sideed buu qasmiga ama dee marka la eego habeen dhaxan iyo hooyashadan guryihii ayuu u simi jira u qeybin jiray midse iyado iyada ikhtiyaarkeeda ahayd iyadaa dee markaasan ogolaatay markaa mid iyada qasmigeeda waa ka boodi jiray taas buu ihi fa kaana yaqsimu liamaani walaa yaqsimu liwaaxidatin qaala cadaaun cadaa ibnu abi rabax baa wuxuu ihi allatii tii laa yaqsimu laha aanu u qeybin jirin ee qeybta aanu ku dari jirin safiyatu bintu xuyay bni akhdaba safiya bintu xuyayi bay ahayd cadaa ayaa yidhi waana riwaayada ibnu jurayj kollay tanna culimmadu waxay kuba tiriyeen waham inay tahay welibana cadaa kamay dhigina si wux ibnu jurayj wahamkii ay tahay araawi can cadaa bay kaba dhigeen sababku maxay tahi waa sawda sawda habeenkeedii siisay taa ama safiya riwaayaad kala duwan si ay tahay habeenkeeda way lahaydba marka halkan ah safiya sharaxana way idinkuba sugantay qolooyinkiina sharaxa haysta waxay leeyihin waa wahamun min ibni jurayj araawi can cadaa ee safiya maaha ee waa sawda sawdana sababta waa markay weynaatay iyadoon dee ragna dan kaba lahayn sidayba tidhi laakiin doonaysa in rasuulkii ilaahay dee dumarkiisa ay ka mid noqoto lasoo saaray iyadoo ummahaatulmu'miniin iyo aswaajta daahiraadkaa kaba mid ah ayay dee taa tidhi o taadoo caashana ay siisay bal matalan haddaba laakiin bale amaa iyada safiya kollay habeenkeeda way lahaydba sababkuu kaa weeye xadaثana moxamed ibn raaficin wacabd bni xumaydin jamiica can cabdiلrazaq can ibni jurayjin bihada اisnaadi wazaada wuxuu siyaadiyey ibnu jurayj qaala cadaan wuxuu ihi kaanat waxay ahayd safiya me waxaan ujeedaa maymuuna aakhirahuna mowtan tii ugu dambeysay xagga geeri dumarka rasuulka maatat bilmadiinati tana waa waham kale uun madiine ayay kuba dhimatay waa taa marka horeba ay noogu sugnayd xadiidka xadarna maca bni cabaasin janaazata maymuunata zawji nabiyi sala اllahu alayه wasalam bisarifa sarif ayaan joogna marka bal halkan haddaynan la ta'wiilin horta iyadaa u geeri dambayso taasi waa dee kolley riwaayaadka qaarkood haddii la yidhaha lix iyo lixdankii hijraday dhimatay dumarkii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama saddex iyo lixdankii way u geeri dambeysay oo saddex iyo lixdankii haddii la yidhaha ama lix iyo lixdankii waayo dumarkii dee malaha caaisha oo kale sideed iyo kontonkii ama toddobiyo kontonkii bay dhimatay dee dumarna way kaba sii horreynoo zaynab bintu jaxshi khilaafadii waxay dhimatayba cumar ibnu lkhadaab oo iyadaa ugu geeri horreysay dumarka rasuulka zaynab bintu jaxshi baa ugu hor dhimatay oo khilaafadii cumar dhimatay kuwana intaa dhexay dhinteen caaishana waktigaas baa dhimashadeeda ay toddobiyo kontonkii ama sideed iyo kontonkii abu hurayra ayaaba kuba tukaday in umu salama ayaa ka dambeysay oo dee sida riwaayaad aynoogubal matalan suganin helayno walow waxtaa ka duwani ay jiraan laakiin aanay dee dee malaha halkan sugnayn in markii xusein ibnu cali la dilay way noolayd umu salama way noolayd xusein ibnu cali dilkiisna ama karbala kob iyo lixankii hijirada ayuu ahaa kob iyo lixankii maymuna marka haddaan saddex iyo lixankii nidha ama lix iyo lixankii iyadaa dumarkii u geeri dambaysa waa taa de aqal in side iyo kontonkiiyo toddobiiyo kontonkii sheegto markaa umu salama ay ka dambaynaysaa way jiraysaa bal matalan taas haddii ama de caisho inay iskuba dhowaanayaan bal markaa haddaan taa ku dayno iyadaa u geeri dambayse laakiin cibaaradan ah madiine ayay kuba dhimatay maatat bilmadina waxay leeyihin tan oo kalena wahan bay noqonaysaa oo sarifkay kuba dhimatay madiine kumay dhiman allahuma nawowi baa ixtimaal muujinaya waxaa suurtagalaba markuu hadalkaa hore yidhi wahamka ahaa alatii laa yaqsimu lahaa safiya binta xuyay bna akhdab ayaa markaa hadalkana yimi kaant akhiran mowtan taasa iyadna adkaanaysa waayo aqwaal way laga horreysiiyaa dee kuwa kalena waa kontonkii hijirada iyo markaa weli dumarkii qaar baa joogay caaishayaba way joogeen matad bilmadinana waa saxo madiina way ku dhimatay safiya waa ixtimaalka uu muujinayo bal waxaan leenahay lafdigii bal matalan waa ixtimaalaya ama daahirao inta riwaayaadka la tawjihin karana la tawjihiye laakiin dee waa umuuro basharna kollay khada iyo waham lagama waayo waxyaalahana waa dee umuur iska basiido bal matalan xagga taariikh goormay dhimatay iyo halkay kuba dhimatay maymuna laakiin san sarif baa meesha ay kuba dhimatay waana halkii rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh kula aqalgalay bacdigood baa iyaguna yidhaha maatad bilmadina in loogama jeedo madiine aan ahayn madiinadan dee caalamkii madiinatu rasuulilaahi waa tin magaalo kastaba madiine la idhaaho magaaladii bay kuba dhimato waa iyadoo maka ku dhimatay laakiin halkaa meydkeeda loo qaaday ama dardaaran haba noqoto ama taasoo sarif laba geeyo iyadna waa tawjiih kale oo bacdigood ay ishaareen almuhim waxa weeye kollay safiya ay may ahayn sawda ayay eti aan qasmiga lahayn ikhtiyaarkeedana way ahayd in sawdana dee geeri markaa tan uu geeri dambaysayna iyada maymuuna way ahayd oo maymuuno markaan eegno saddex iyo lixankii ama lix iyo lixankii ee aqwaalo kala yar duwana way jirtaa laakiin bal waa daahirka taas wey baabkii kolley waan ka yar baxnay malaha hadalna wuu iga yar iskaba iloobay oo ahaa culimadu kolley rasuulka ilaahay dumarka badan ee loo baneeyey xikam ama waxyaalo dee masaalixo kuma tacalluqsanaa ay muujiyeen baa jira kolley waxaa la arkaa inaan tatabuci karin barhkood rasuulka ilaahay dee aswaajtiisa ama buxuuth ama kutub yareer kaba qorayna way jireen dee culimaduna marka la eego kutubtoodaas roron ama qaadiciyaad shifiisa ha noqoto xaafid ibn xajar fatxubaari iyo talkhiiskiisa iyo rag kalebana kolley umuura ayay tatabucaan oy sheegaan oo bal waxyaalo kuba sugan way sheegaan waana wax dee bal kutubtaan idiin tilmaamay a u laami kartaan bal xaafid oo kale iyo kuwiisu fatxubaarina nin kasta oo xafilaya ee kii aan haysana dhib yaraan buu kuba helayaa talkhiisna waa kitaab laba helayo horta rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waana taan idhi khasaaistiisay kaba mid ahayd banayntaa ilaahay uba baneeyey bal waxaa in arrimaha ama xikamta kuga sugnaa kaba mid ahaa in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh aqwaashiisi iyo afcaashiisi iyo dee waxa weya waa tan shareecadan ilaahay inoogu soo dhiibay ee uu ficilkiina inoogu caddaynayay qowlna inooguba caddaynayahay marka la eego awqaadihiisiina mar uu dad dhex joogo raggii dhex joogo iyo masaajidii iyo in badan oo guryaa joogo iyo weliba waxyaalo badan oo axkaamtaas ama maydhigii janaabo ha noqoto kulankii iyo aadaabtiisii ha noqoto waxyaalo badan oo umuuraha dee dumarka un mooye rag aanay ogaan karin oo iyadna shareecadeenii kaba mida axkaamtii aan kaba qaadanayno taas baa kaba mid ahaydoo dee waxaa xikamtii kaba mida badintan la badiyey isagii looga badiyey waa umuuraha kala duwan ee ay adag tahay rag inay ka war helaan ee ogaadaan iyagu ay noo soo naqliyeene axkaamta kala duwan aan kaba qaadane dee kitaabkaba wataa iyo kutubta kaleba inoogu sugan rasuulka ilaahay markaa uu ehelkiisa la kulmayo gurigiisa joogo si uu janaaba uga maydhinayo sida umuuro kaloo kala duwan iyagaa inoo soo naqliyo waa naqlintaas si dee ay meeshii axkaamta kala duwan loo soo naqliyo iyagaana jaanibka uba badnaatay caaisha dee iyagu hormood meeshaha kaba ahata waa mid arrin kalena way jirto dee imika ruux hadduu dee reer kaba guursado cala alaqal reerka cadaawo badan haday kaba dhexaysay dee nin reerkii laba xidida oo bal matalan cadaawadiisii bal meeshii ama ay meeshii kaba baxda ama ay yaraatay noqon rasuulka ilaahayna risaala loo soo dhiibay dad badanna wuu yeedhayay intii horena cadowgiisu waa batay marka ciddii xataa kuwii ugu cadaawo badnaa ee rasuulka ilaahay ugu cadaawo badnaa markuu hablahoodii guursaday oo kale bal calaqal cadaawadoodii adkayd meeshii way kaba baxday oo taasna waa maslaxo kale taalufkii ta'alufkii ama ta'liiftii dadka soo dhoweyntii iyo iyadoo majaal laba helayo dadkii lagula hadlo oo dacwo laguma gaadhsiiyo iyadna waa xikam kale oo inooguba sugnayd waayo dumarkan rasuulka ilaahay uu guursaday weliba dumar wada waaweyn oo carruur badankoodu lebay ahaayeenoo welibana dad kala duwan waa dumar lagaba dhintay oo rag muslimiin ahaayo iyaguna mujaa dee dadkii islaamka uba degdega ay kaba dhinteenoo iyagana dadkaa dhaqaalayntoodii iyo kafaaladoodii iyo taasna kollay qeyb ka miday ahayd arrin kalena waxay ahaydba rasuulka ilaahay dee cishradan uu la mucaasharoonayey akhlaaqdiisii fiicfiicnayd iyo taasoo kale bal dadka badan ee iyaguna ka warhelayeen naqlinayee markaa ay noqonayso taasina wax meesha ka saarta waxyaalihii kufaartu ay kaba faafinayeen inuu saaxir yahay inuu taas yahay oo kale oo bal matalan kuwa uu aabbayaashood dee dagaaladii laguba dilay sida safiya oo kale iyo zawjkeedii la dilay oo kale ramlo bintu abi sufyaan oo iyadna aabbaheed markaa uu ahaa qaa'idkii qoreysheed cade dadkii saas ahaa iyo ayuu guursaday oo ama barhkood ay bal matalan kolley dee marka la eego dabiic ahaan cadaawo adag rasuulka ilaahay u hayeen oo akhlaaqdii fiicneyd iyo wixii ay kuba arkeen iyo taasi ay keentay inay waxaasoo dhanba iloobaan dadkoodina adigu bal markaa ay kolley taariif u noqotee bal umuuro kala duwan oo kuwaasi ay kaba mid yihiin oo toban iyo weji kaba badan ayay culimmadu xikamta kuba sugan rasuulka ilaahay badnayntay dee waxaa kaloo intaa dheer takliifkan siyaadada ah ayaaba dheer oo isagoo cibaadadiisu badnayd isagoo soomkiisu badnaa isagoo hawshaa jiray ayuu iyaga haddana saasoo kale qasmi ahaan iyo cadaal ahaan ulaba falayo waa takliif siyaadoo isagii laba saarayna way ahaydbe bal kutubta an idin tilmaamaya hadalla intaa ka urursanna waa kaba helaysaan oo kana badan eh bal waxyaalihii rasuulka ilaahay waa ilaah baa u baneeye laakiin xikamta kuba sugan ayay taasi inahaasi ay kaba mid yihiin baabu istixbaabi nikaaxi daati diin wuxuu baabaysan yahay tii iyadu diinta u saaxiibkaayd ee ahludiinkayd guurkeeda istixbaabkii iyo sunanimadkii xadaثna زhayr بن xrbi ومحamed بن المثنى وعubayd للahi بن سacيidi qalوا xadaثna yaحya بن سacيidi عan عubayd الlahi qاal أخbaranii سacيid بn abi سacيidi عan abihi عan abi hurayrata عan النabiyi slى الlaه عليه وsلم qaal anahu qaal bal sanadka yaحya بnu سacيidna waa yaحya بnu سacيid الqaطan weeye cubaydالlahina waa cubaydالlahi بn cmar بn xfs بn caasim saciidkan saciid ibn abi saciid aabihii abu saciid kaba warinayaan oo ninkaynu soo marray saciid lmaqburi weeye aabihiina abu saciid almaqburi oo labadooduba nisbada way leeyihiin labadooduba waa laba taabici labadooduba abu hurayre way soo gaadheen way kala yar horeeyaan oo midna waa dee taabiciintii raggii saxaabadaba kuba xigay abu saciid almaqburi saciidna waa dabaqadii xasan albasri iyo taabiciintii dhexe weeye labadooduba abu hurayre way la kulmeen saa daraaddeed kol uu abu hurayre waasida la-aan kaga wariyaana way jirtaa kol uu matalan kaba wariyo dee waasidada aabihiina way jiraan labada xaalaba way jiraan kolkol baa ishtibaah yimaadaayo ay asaaniidda ay dhacdaawn can ilmaqburi can abi hurayrata oon la garanayn ma saciid ba mise abu saciid ba laakiin taasna kolley ruwaadda iyobay ku kala soocaan oo raggan ruwaadda ee kasii warinaya barhkood aan abu saciid ilmaqburi soo gaadhin kaysaan oo saciidun soo gaadhi say ibnu abi di'bi iyo raggaas baa jiro marka raggaasi ay kaba warinayaan maqburi maqburigii saciidun buu noqonaya ee kolkolla adigu bal markaa waa waxyaalada ishtibaahyo kaba yimaadaane laakiin weli kitaabkeenna wax sidaasa kumaynaan soo arag laakiin waxaan leenahay isagu abu hurayrena waa sidada aabihi waa kaga wariya waa sida la-aanna waa kaga wariya waayo waa la kulmay can nabiyi sala allahu caleyh wasalam qaal anahu qaal tunkaxu waa la guursanayaayo almar'atu haweenaydii liarbacin afar sababood ama afar khaslo daraaddeed baa loo guursadaa limaalihaa xoolaheeda waa loo guursadaa walixasabihaa sharafteeda iyo dee marka la eego nasabkeeda iyo jaanibkaasna fiican ay leedahayna waa loo guursadaa xasabna waa ma'aasirta ama ficilka fiican ee dee qoysku leeyahay taasba ninka iyo aabayaashiiyo taas ay leeyihin baa xasab laydha walijamaalihaa quruxdeeda daraaddeedna waa loo guursadaa walidiinihaa diinteeda daraaddeedna waa loo guursadaa macnaha imanka siiqada maaha waa khabar uun amar maahae laakiin wuxuu rasuulka ilaahay ka warramayaa dadka caadaadkooda oo kolbaa ruuxu haweeney guursanayaa wuxuu u guursanayaaba waa xoolahan ay leedahay daraaddeed taasaa damac kama haya waana waxa dhaco had iyo goor waqti kastaba jira oo dee gabadhii maan lahayd shaqaynaysiiya waatan waxaa laga yaabaa ti kaleba dadku inay uga dee kaba horreysiiyaan oo waa dad xasabka iyo reerka ay kaba dhalatay ama nasabkeeda iyo xasabkeeda iyo taasna dee dadka qaar way qiimeeyaan oo way ku xiiseeyeen taas waa loo guursadaa qurux ay leedahayna waa loo guursadaa diin ay leedahayna weliba rasuulka ilahi ugu dambeysay waayo dadku umuuraha hore ayay kaba horreysiiyeen diinta ay leedahayna waa loo guursadaa laakiin maxaa ruuxii muslimkaa la faraya fadfar adigu waxaad ku liibaantaa macnaa doontaad dalabtaad xasashataa bidaati diini ta diinta u saaxiibka ah taas macnaha sacaadada taamkaa ee iyadu daa'imaysa taas waa iyada weeye waxaa la arkaa eeg maalkani waa haadin waraa'ix inaanu muddoba jooginoo berriba meeshii kaba baxo bal haweenaydii inuu kani ku keeno haddii maalkeedii loo guursado ama xasabkeedaa loo guursado ama jamaalkeedaa loo guursado inuu quruur iyo waxyaalo hadhow gurigiiba uu xasili waayo dee sakankii uu gurigu ahaaba meesha uu kaba baxo xadiis baaba wuxuu kuba yimi laa tankixu nisaa limaalihinna facasa amwaaluhuna an tudqiyahuna ama an turdiyahuna lafdigu in xoolahoodaasi halaaga iyagii kibir iyo waxyaala kuwa xambaaranayo isla weynaanoo hadhow qoyskaba saa ku burburo ee hauna guursanina bal maala walaa tazawajuuhuna lijamaalihina facasa jamaaluhuna an yudqiyahuna bal waxa u guursataan diinun haddaba waxaa la arkaa maalkii xasabkii waxyaalahani inay sacaado yaroo ama wakti yaroo kooban ay noqdaan oona istimraar yeelanba taas baa suurtagala laakiin diintii dee ruuxii diin lahaayee waa ruuxii multazimada ahayd ee diinteeda ku dhaqmaysae multazimada ahayd maxay noqon nafteedii bay ilaalinaysaa oo gurigii bay ilaalin oo awlaaddii iyo maalkiisii bay ilaalin oo lagu aamuniyo bal dee rafiiqaa saalixa ah jaliiskaa saalixa ayay noqon waana shay daa'imayo oo dee marka la eego maalan intaa adduunyo la wada joogiyo dee suxbadii diineedna waa taa aakhirana aan go ahaynba ama waxyaalahan kale waxaa la arkaa inaanay istimraariye yeelan marka fadfar bidaati diin taa diinta u saaxiibka ah oo macnaa waxaan yaree dhow ee dhici karta yar deg degaha eegina taasuun ku liibaan taribat yadaaka laftigan de waa ti aynu soo marray inay duca iyo habaarba ta habaar ay tahay laakiin aan loogaba jeedino waa xasin iyo boornino xalayna waa ti aan sooba sheegaynay horena kitaabkaan uguma soo maray macnaha arrinku waa xasi taa ku dhiibaan macnaha taas baa sacaadada dhabtii taas bay noqon taas baa marka la eega naf ahaanteediina ruux ilaalinayso maalkii u ilaalinayso awlaaddii si fiican u tarbiyeynayso dee rafiiq saalix iyo jaliil saalixana ruuxii uba noqonaysa ama umuurahan kale inay keenaanba bal sabab ay u noqdaan qoyskii inuu burburo ayaaba suurtagal ah وxdثna محمد بن عبد الله بن نمyr قال xdثna أbي قال xdثna عبدالملك بن أbي سليمان عن cضاء قال أخبرني جابر بن عبداللahi قاaل جابر بن عبداللahi ba wuxuu yihi تزوجت oo ii waramay cضاء بن أbي رباح unbaale تزوجtu waan guursaday امرأة haweeney في عهد رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم وqtigii rasuulki ilaahay فlaقيت النبي صلى الله عليه وسلم rasuulki ilaahay baan la kulmay faqaala wuxuu ihi yaa jaabiru jaabirow tasawajta atasawajta miyaad guursatay ma guursatay buu ihi qultu nacam haa baan idhi qaala wuxuu idhi bikrun am sayibun ma ahiya bikrun wey ma mid bikra aba inanba am sayibun mise waa mid lagaaga horeeyo carmalaba aftaga bikri iyo sayibba hore waan usoo maray sayibku xataa rag iyo dumarba waa loo isticmaalaa iyadoon ta laba gelin tanna markay dumarka noqotay laakiin dumarka oo loo isticmaalaa ayaa aada u badan qultu waxaan idhi sayibun hiya sayibun waxaan guursaday mid carmalan guursaday ama dee hore u guur hore usoo martay qaala wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fahallaa bikran tulaacibuhaa hallaad waa tii adaatu taxdiidka ahayd ficil baana bal maalan galo oo dee fahal laa tazawajta ama ka dambeeyo maad guursatid fahal laa tazawajta bikran inan maad guursatid tulaacibuhaa ruuxan hore loo soo guursada waxaa dhici kartaba qalbigeegu malxubu ilaa lilxabiibi alawali say yidhaaheen inuu xaggii hore mucallaq ku noqdo ama ruux iskaba daalayna ay noqoto inan maad guursatid tulaacibuhaa aada la ciyaartid qoltu waxaa idhi yaa rasuula allahi sabab buu lahaa isaguna guur hore muu soo marin nin dhalinyaro ana weeye ina lii akhawaatin waxaa ii sugnaaday hablo aan walaalinahay sida riwaayaadka ama baab ka dambeeya inooguba iman doontana dee toddoba ama sagaal baabay ahaayeen sagaal aabihiina waa dhintay oo markaasoo dagaalkii uxud baa lagu dilay intaasuu kaga tegayba fakhashiitu waxaan ka cabsaday an tadkhula inay gasho beynii wa beynahuna dee mid yaroo iyaga laba mid ah oo la da-a haddaan uba keeno dumarka hablahaasoo kale badan inay iyagiina waxu qaban weydo dhexdayadiina bal ay dhigasho oo ama fitan iyo shar iyo waxyaalo taasaan kaba cabsaday xanayn loo dambaysa haddii la yidhaha xadiidkiisu inoo soo noqnoqon doonaa bal maalan markii rasuulka ilaahay arrinkan uu tilmaamay maslaxada uu guursaday buu sheegay oo wuxuu yidhiba faaxbabtu an ajii'a biimra'atin taqumu calayhina watuslixuuna dantiisii muu eegin dantii hablihii ay walaalo ahaayeen buu eegay esaasaa jirto aabbahay dadkaasu kaba tegay marka waxaan jeclaystay haweeney ee iyagii rabaysa oo hagaajisa u feedhasa lafdiba yimabe oo macnaa dee taas ay inan oo dee ka weyn oo dee sooba martay guur horena inan u keeno iyaga dantoodi iyo maslaxadooda markaa rasuulka ilaahay waa u duceeyey markuu saa yidhi oo dee arrinka wuxuu noqday cudurdaarkaas buu muujiyay marka kale se dee waxa mudnaanta leh sabaabka inoogu dambeeyaba kuwa iman doonta dee culimada qaarkood ee kitaabkan sharaxay may kala goyn oo laba baab keliyay ka wada dhigeenoo way israaciyeene laakiin nawowi iyo ragga qaarkood sinay u kala gooyeene bal waa kan inay dee mudnaanta leedahay horta bikri laakiin markay cudurdaar jiro sababi jirto sida tan oo kale ee waxa weeyaan labadii maslaxo ayaa tii ahamsaneed ama labadii amar kii ahamsanaa uu ruuxu laba yimi ayay noqonaysaa dee markaa waa shay baabkeedii bay noqon qaala markaa rasuulka ilaahay wuxu uhi fadaaka arrinkaas oo maxay zawaajkaagaas ama dee waxa weeya guurkaa taadi idan macnaa kol haddii idaa kaana alamru calaa hada arrinku kol hadduu taa yahay fadaaka xasanun wey arrinkaad samaysay waa wax fiican kol hadduu arrinku kaa yahay oo walaalaha ama hablaha badan ee walaalatin aad dantoodii eegtay markaasaa rasuulku muxuu ihi ina almar'ata haweeneyda tunkaxu waa la guursadaayo hadda eeg markaa waa khabar uu rasuulka ilaahay ka warramayo dadku waxay sameeyaan umuurahan bay dadku xiiseeyaan oy qiimeeyaan oo dee markay guursanayaan waxyaalahay eegaan dadki waa umuurahan tunkaxu calaa diiniha diinteedii waa loo guursadaa haweeney mutadayina multasimaa taas ruuxu waa ku galaayo waa u guursadaa wamaalihaa xoolaheeda daraaddeedna waa loo guursadaa wa jamaalihaa quruxda ay leedahayna waa loo guursadaa laakiin fa calayka bidaati diin waxyaalahan kaleo dham waa waxa dee caarid ah dhici karta inuu zuulo dhici karta inay dhibba ay kaba timaado wixii uu ruuxu qaradkii uu ka lahaa cagsihii meeshii uu kaba dhasho ee fa calayka waxaad laasimtaa bidaati diini tii diinta u saaxiibka ahayd taas noqo ta adigu markaa dee ikhtiyaarkaaga koobaad horta iyadii ka dhig taa daaditiinkaa kaba dhig tarbat yadaaka macnaha dee gacmahaagu caydhoomo haddaan saa yeelin oo ujeeddadu waa xadbin ama xafi iyo borin weeye taas weeye kolleyna axaadiian bikriga iyo wixii ku tacalluqsan way noo soconayaane kolley waktiina u gaadhay baabka aan islaa markii hore gaadhsiina waa yar dheeriya allah subxana wa tacaala calaa alam bal kolley